Doorashadan oo lagu dooranayay guddoomiyaha iyo ku-xigeenka ardayda jaamacadda Caynul Xayaat oo ka mid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Guraceel ayaa ka dhacday magaaladaasi. Doorashada ayaa waxaa lagu tartamayay guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka, waxaana qaar ka mid ah ardayda ku loolamayay labadaasi kursi ay soo bandhigeen waxyaabaha ay qaban doonaan.
Un keliya waxay dhagaajisay maadaama ay yihiin wax loo tartamayo jaamacaddii jaamacaddiina ay rabto horumarin iyo dardargelin arrintaasna ay oo ka bixi kara keliya qof aqoon u leh masaa'iisha waxyaabo badan soo ararkay waxaan is idhi marka niyow inaad wax ka bedeshaan laga yaabaa shaqada hadda socotay mas wax un aad ka qayb qaadatidi meesha soo istaagaan saasaas ku soo istaajiyey meesha hortiiniya waxaan ka dhexay doonaa ardada iyo mucallimiinta jaamacadda caynul xayaat labo waxaan qaadi doonaa dhammaan codsiyada ardada jaamacadda si macquula saddex waxaan samayn doonaa qasnad ardadu ay leedahay oo si wadajira wax loogu shubi doono ardada unbaana wax loogu qaban doonaahe shaksi gooniya ma qaadan doono afar waxaan ka shaqay doonaa bilicda iyo horumarinta jaamacadda caynul xayaat waxaan si dhow la shaqayn doonaa horta marka koowaad macallimaanta jaamacadda cilmucayaad iyo madaxda jaamacadda marka labaad waxaan la si fiican la shaqayn doonaa guddoomiyaha markaas aad dooratiin aanuna si fiican loo sii shaqayn doonaa waxaan kaloo idin ballan qaada insha allahu tacaalaa qof walba oo jaamacadda iska bixin karin inaan ka bixiyo natiijada doorashada waxaa ku guulaystay cabdirasaaq axmed khaliif iyo cabdirasaaq faarax cali oo labaduba ka tirsan ardayda jaamacadda waxaana guddoomiye loo doortay cabdirasaaq axmed khaliif halka cabdirasaaq faarax calina loo doortay guddoomiye ku-xigeen guddoomiyaha doorashooyinka jaamacadda caynul xayaat iyo cabdifitaax ibraahim oo ka mid ah maamulka jaamacadda caynul xayaat ayaa waxa ay ka hadleen gabagabadii kulanka doorashada sidaasoo guddoomiyuhu ku helay axmed cabdirasaaq wax codoo hallaabay ma jiraan saasay midaanu noogu soo gabagabowday waxaa kaloo ku dhiirigelinayaa guddoomiyaha in ardada oo u sameeyo mararka qaarkood oo munaasabaha ay yimaadiin kulamo ardada lagu wacyigelinayo waa muhim ayadani kaasaan kusoo gabagabeynayaa jaamacadda caynul xayaat waxa ay ka mid tahay jaamacadaha ku yaala magaalada guraceel doorashooyinka noocani ah ee ay ardaydu galaanna waxaa loogu talagalay in ay ardaydu kaga shaqeeyaan xalinta culaysyada soo wajaha ardayda iyo in ardayda la baro hogaaminta noocyadeeda kala duwan